Munaasabad lagu soo bandhigayay buug loogu magacdaray Waxaa tahay Boqoradda oo ay qortay Quraacasha Sheekh Jaamac ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Munaasabadda lagu soo bandhigayay buugga ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee Jubbaland, ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo iskuullada magaalada Kismaayo, dhallinyaro, haween iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigayay buugga ayaa uga mahadceliyey qoraaga buugga.
guurkii gabdhihii hore iyo arooska eh, waktiga qarniga jooga aroosyada qarniga jooga iyo burburka haddana uu ku dambaynayo intaasaan reference ka soo qaatay waxaan soo nahay guurkii hore gabdhaha si loo guursi jiray hadda guddoomiyaha ka hadlay ugaaskana uu ka hadlay sharafta iyo karaamada iyo ciziga uu lahaan jiray Eh, haddana wuu leeyahay oo guurku uu fiican yahay laakiin waxaad moodaa inay ku waxaan ku gudbiyeen caqabado badan oo waxaa ka mid ah xilliga aroosyada oo kaleeto inaan loo baahneen caasho oo gabar ay buugga ku soo qortay inaysan fiicneen in la dhigo aroosyo waaweyn gurbaano waxyaaba mukura oo diinta waa- yani aan waafaqsaneen caaisha waxay sheegtay laba kun iyo shantii inay dhalatay ka hor bay ahayd markaan anigu isku dayay inaan wax qoro iga kala diray laba kun iyo shantii gabadh dhalatay oo gabadh soomaali ah meel ay wax ku noqotana ayna haysanin buug inay qortay soona saartay soo safrisay day marka la safrinayo in diyaarad la saaro kaartooma lagu guro la habeeyo la baaceeyo intaasuu baahan yahay waa lacag soo saaristiisa madbacaddu waa lacag ururintiisa hore waa lacag maxaa marka buugga loo soo saaraa oo bandhiga loogu sameeya ama baalfurka loogu sameeya waxaa loogu sameeyaa qofkii in la dhiirigeliyo wixii uu geliyey toban jibaarkeed heli mahaye bal wuxuun uu isagii kusii wado ama qoraalkiisa uu kusii wado in laga helo waxaan leeyahay anigu madashan quruxda badan sidii ugaasku u sheegay een, gabdhaha la rabaa inay buugga qaataan oy gabadha u hiiliyaan ugu dambeyn qoraaga buugga waxaa tahay boqoradda caashe sheekh jaamac ayaa ka hadashay marxaladihii ay la soo martay qorista buugga ay soo bandhigtay Een, buugga markaan qoraayay caqabado badan oo iga hor imaada waa jiraan Een, caqabado si gaara dee dadkii marka igu xeernaayo asxaabta horta macallin baan ahaa markaan wax qorayay meel macaada baan ka shaqaynayo labada gelinba ku noqonayo gelinka horena waxaan ka ahaa macallin quraan gelinka dambena macallin iskuul baan ka ahaa marka labadaa meeleen wax ka dhigaayay yani way igu yara adkayd inaan wax qoro xilliyada barqada iyo xataa mararka qaar shaqadaan ku waayi jiray oo yani macadkan markaan ka shaqaynayay sad xilliga sagaalka barqanimo markaan shaqada inta hore iska rido ayaan soo yara bixi jiray ee soo yarta aan qorqori jiray aan habeenkii markaan sii seexanayo kale marka caqabada ugu weyneed waxay ahayd horta taleefon baan wax ku qorayay laptop kuma qoraynin oo laptop saan oo kale anoo maal meel ka khudbadaynaya aan suuxulka ku yaro dhufto dhulka iiga dhacay kadib iskuma sii mashquulinin ee taleefonkan markii dambe wax ku qorayay Een, waxaan ku qorayay marka baalka la yidhahdo wb slideka la yidhahdaan ku qorayo oo b d f wax lagu qoro ah habeenkii markaan qore aan seexdo ee waagu baryo wixii isku dhex yaacay baan usoo toosi jiray markii dambe waan kasoo guura waad garanaysaan dhalinyarta iyo dadka kale fadhiya taleefana isticmaala waad garanaysaan noodka taleefonkaan wax ku qori jiray markii dambe sabuugaa dhane maanta hortii la yaala taleefonka r samsonka baa lagu qoray noodkiisaa lagu qoray